iyadoo maalinta ciidulfidriga ay fooda inagu soo hayso ayaa suuqyada dharka lagu iibiyay degmada Dowley waxaa laga dareemayaa mashquul ku aadan u diyaargarowga maalinta ciidulfidriga suuqyada lagu iibiyay dharka noocyadiisa kala duwan ayaa si weyn looga dareemayaa ciriiri aad u badan maadaama ay dadku ku mashquulsan yihiin gadashada dharka ciidulfidriga ay ku ciidi lahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibiya ayaa ka warbixiyay siday ugu diyaargaroobeen ciidulfidriga bismillaah magacaygu waa sacdiye cumar waxaan ahay maamo ka ganacsata suuqa dhobley waxaan iibiyaa dharka haweenka dumarka gabdhaha yaryar caruurta ragga wax walba adeeg oo labis ayaan iibiyaa maasha allah si fiican ayaa ciidda loogu diyaargaroobayaa aada ayaana loo adeeganayaa maalmahan dambe maadaama ciiddii soo dhowdahay waxaan gadaa dharka yacni ragga dumarka caruurta waxyaabaha caruurta ku ciidayeen maxaan ku radaa taleefano yaryar oo caruurta ku ciidaan waxyaabaha adi qashimada ahoo ee caruurta ku ciidaan yacni wax maasha allah wax walba oo lagu ciidayo waan haynaa si fiicanayna u kala socotaa oo aad baa laiskugu diyaarinayaa ciidda waxa u badan dadka u badan ee ciidda u adeeganayana waa caruurta iyo haweenka labadaas ayaa u badan ragga iyaguna sidoo kaleto way adeegsadaan laakiin caruurta iyo haweenka u badan maasha allah marka ilaahay nabadan uu gaarsiiya ciidda dhowr beri baa ka hartay soonkana allah naga aqbalo maasha allah magaaladan hadda aad bay ukala u kala socotaa oo suuqi aad bay u kala socdaa maadaama ciiddaa soo dhowdahay bismillaahi magacayga waa safiya xareed aadan waxaan ku magac u dhaafay bismillaahi maasha allah ciidda si fiican loo ciidayaa alxamdulilaah dadka way gadanayaan si qurux badan ay ciidayaan ilaahay ciidda nabadan uu gaarsiiya caafimaad baaladhigan dadka ruufta dadka waaweyn odayaasha gabdhaha dhalinyarada kulli waxaan ku dhahay dharka way gadanayaan alxamdulilah si fiican loo ciidayaa wax dhiba hadda dadka ilaahay wax gaar qaba hasiiyo ilaahay idin geliso waxaan la-aanaa haysa muuyo ciidilaa si fiican lasaa'irkana waa la iidayaa alxamdulilah siaan ku adeeganayaan dharkaa la gadanaya cabaayadaha saakooyinka xijaabada dharka ciyaalka qamiisyada ragga waaweyn kulli way iibsanayaan marka si fiicanaa loo iidaya si fiicanaa loo adeeganaya ciidda maasha allah iidyaraya ciidan la iidyaraya fiicanaa la iidaya